wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose si rasmi a uga furtay tobabarka tababarayaasha ee habraaca qorista siyaasadda iyo shuruucda kaasoo loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta boqol qof oo ka kala socda hay-adaha dowladda sida laamaha fulinta sharci dejinta garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee sharci yaqaanada furitaanka kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda xeeralaaliyaha guud ee jubbaland xildhibaano iyo marti sharaf kale ugu horeyn xeeralaalyaha guud ee jubbaland nuuridiin maxamed khaliif ayaa furitaanka tababarka ka hadlay waxaan ognahay qawaaniinta aadamuhu waa waxyaabaha ugu horumarsan ee inay samaysteen xeerar ay waxa weye ku kala socdaan waddada aan hadda soo maraynay laba sayd ayay leedahay marka sayd baa adigu gaarhigaagu marayaa sayd kalena gaarhi kalaa maraya sharci baa dhigaya inaad sayd kaa marto aadamuhu ay barteen laakiin haddaanu sharcigaasi jirin wax diidaya ma jiro inaad saydka iskaga soo baxo dadka kala soo gasho waxaynu halkan uu agaasimuhu sheegay saddexdii hay-adood ee dowladdu ka koobnayd saddexduba inay joogaan oo ah ciddii dowladda gudhiga u ahayd ama ay kasoo bilaabanaysay oo ah golaha baarlamanka oo iyaguna matalaya bulshadii matalaya qof qof iyo community ahaan u matalaya marka dowladda bayskeedu waa baarlamanka oo iyaguna bulshadii matalaya waxaa kusoo xiga qolada la dhaho fulinta oo shuruucdii ay soo saarayaan baarlamanku ee ka yimid ay ansixiyeen ama meel kale ha ka yimaadeen iyaguna waxa weeye ciddii fulinaysa ee hawlgelinaysaa iyo garsoorkii oo ciddii fasiraysa anu marka waxaan dhinac matalayaa ciddii fasiraysa baan matalayaa ugu dambeyn cabdiweli xuseen jaamac wasiirka wasaaradda cadaaladda jubbaland ayaa si rasmi ah tababarka u furay isaga oo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan waxaan rabaa anigu inaan idinku baraarujiyo ka qaybqaadashada aad ka qayb qaadanaysaan barnaamijkan inuu faa'iido inii leeyahay dalkana faa'iida u leeyahay waxaa laydinka soo xulay dhammaan wasaaradaha dowladda baarlamaanka dowladda ururada bulshada sharci yaqaanada waddanka dhammaan marka bulshadii meeshaan bay ku dhan tahay waxaa la rabaa inaad barataan xeerarka iyo sharciyada iyo siyaasadaha sida loo qoro inaad barataan baa laydinka rabaa inaysan mar damba dhicin xeerar jaban in wasaaradaha ay qoraan oo usoo gudbiyaan golaha wasiirada baarlamaanka aysan usoo gudbin baa la rabaa